الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu ciyaadati alfaasiqi ruuxii faasiqa ahaa ama shaqsigii faasiqa ahaa bal booqashadii la booqanayay xukumkeedu wuxuu yahay taas buu baabkeedii yahay kale shalay waxaan soo aragnay oo ama casharkii nooguba sugnaa kan ka horeeyay uun baabu ciyaadati lmushrik oo ruux mushriga oo gaala oo lasoo booqdo waxaan u soo aragnay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qulaam yahuudi ahaa oo u adeegi jiray inuu soo siyaartuu soo booqday waxaanan soo nidhi hadday dee maslaxo meesha kaba ratimaysa ciyaadada ay jirto se yeedhidda islaamnimo loogu yeedhayo umuurahaas ay jirtaba maslaxa ay kuba sugan tahay iyadoo markaa maslaxo la rajaynaya ay meeshay jirto waa la booqanaya haddii kale wax maslaxo oo meesha ku sugani jirin dee waxba lama booqanayo bal halkan taasi hadduu mushrigii halkani waa ruux muslimo laakiin faasiqa ciyaadadiisii waxay noqon baabkaana atharun baa inoo soo socda inooguba imanayaan ayuu bal kalaam inoogu imanaya unjeda xadaثna سacيid بn abi maryama qaal akhbarana bakr bn mudr qaala xadaثanii cubaydالlahi bn زaxrin can xibaan bni abi jabalata can cabdالlahi bni cmr bn اlcaasi qaala anahu qaala laa tacuudu shuraab اlkhamri إdaa maridu bal xagga sanadka kolley waa ahar oo saan aragnay cabdullaahi ibnu camrin buu ku taagan yuu kalaamkiisii yahay maaha wax marfuuca ama xadiis marfuuca ma aha markaan eegno saciid ibnu abi maryam iyo saciid ibnu alxakam iyo bakr ibnu mudari waa hiqatu ruwaadii aynu kitaabka horeba ugu soo aragnay cubaydullaahi ibnu zaxri ninkan la yidhaaho oo kolley dee xagga nisbadiisa reer ahaana waxay ku nisbeeyeen inuu reer bani damraye walow mawaalidii ka mid yaho damriyubuu u yimaada makaan ahaan iyo beled ahaana alifriqiyu nisbadaas buu u yimaadaayo ifriqiya loo nisbeeyaa horena saan usoo sheegnay ifriqiyadanu ay u nisbeeyaan raggaa hore waa mandiqadan ama imaka tunis oo kale tunis taas bay ifriqiya waqtigaas la odhanayay oo lagu idlaaqayay qolooyinkan ama jaanibka ay u nisbeeyaan ama qaadibuu halkaa ka ahaa adigu cibaaradaa iyo nisbadaasi markay timaado markaan cuhuuddaa hore joogno bal dee waxay ku dhacaysaa kolley almaqrib aladna oo maqribkaa dhowaa ee xaggan usoo dhowaa sharqigo dee waa tuunis baabay ahaydba bal waa loo nisbeeyey horta waa nin saadiso ka mid ah ama qolooyinkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa walow saxaabadii waxna mala uu soo gaadhay oo haddii uu la mucaasarooday siqaara taabiciin waa arki kari lahaaye laakiin waanu arag un xaafid bnu xajar wuxuu kaba cabiraa saduuqun yukhdi waa nin run badanaa laakiin khada ka dhaco bal waa nin kolley a'immadu ay isku khilaafsan yihiin sha'nigiisa in badanoo a'immada ka midi way daciifiyaan bukhaari oo kale iyona waaba tawsiiqiya abu zurca iyo nasaa-i oo iyaguba weliba nasaa-i oo kalena xagga waa ku adadkaa jaanibkane iyo abu zurcayana bal way xoogayaan oo ba'si kuma sugna ayay yidhaahaane bal waa nin sha'nigiisa la iskuba khilaafsanya imaam axmedna laba riwaayo uu leeyahy marna waa tawsiiqiyey marna waa tadciifiyaa oo bal waa khaasatan xagga dabdiga iyo jaanibkaas weeye jaanibka dacfigiisaas yahay malaa dhinaca kale nin saalixuu ahaayo ee jaanibkaa kale ay kuba ammaaneen saa daraaddeed buu imaam nawowi raximahu llahu tacaala kitaabkiisana aladkaar markan abwaabta kunyooyinka iyo halkaas iyo ee adugu kolley waxbuu joogay ahar aynu qayb soo marray oo ahaa waalidkaa dee markale magaciisa ha ugu yeedhin oo hortiisa ha socon oo laftigaasuu isaga warinayey ayaa wuxuu kaba cabiraay imaam nawowi raximahu اllahu tacaala waa asayid اljaliil alcabd الصaalix اlmutafaqu calىa صalaaxi oo cibaaradiisii sayidkaa mudnaa ee laysku waafaqsanaa addoonkaa saalixo salaaxiisa laysku waafaqsanaa markaa salaaxii diin ahaaneed iyo cibaad ahaaneed weeye tuu u jeedo tan in badan oo muxadisiinta ka mida ay u daciifiyaanna waa xagga dabdiga iyo waxqabashada iyo jaanibkaa idqaanka oo anu dee idqaan sidaasa lahayn taaba weeye horta waa cubaydullahi ibnu zaxri waa nin sidaasa bal sanadka halkaasi waa ku sugan yahay waana ahar xibban ibnu abi jabalahan raacayna waa nin taabiciya isaguna oo siqa a weeye waxaana ii taalla oo halkan iigu sugan waana sidii fadlullaahi samed kuba sugnaaye bacahahu cumaru min jamaacati min ahli misra liyufaqihu ahlaha twufiya biafriqiya waa deegaanka aan sheegayey halkaasuu ku dhintay boqol iyo labayo labaatankii ama boqol iyo shan iyo labaatankii laakiin cibaarada ii sugani waxa weeyaan cumar baa diray isagiiyo koox kale wuxuu u diray dee halkii u diray lafdiga kuma caddee reer masar bay kooxdaa kale ahaayeen isaguna waa jaanibkii ama xaggii lagaba diraye laakiin afriqiya loo diray si ay dadka diinta u baraan oo diintii ay u baraan ayuu isaga iyo koox kale cumar uba diray cibaaradu waa taytaal kolle xaafid muxajir baani cibaaradiisii kitaabkiisa tahdiibu tahdiib ahaydba ihamne iyo waa ku suganyo dee dadka waxay u qaadanayaan marka cibaaradan la arko in cidda dirtay ay cumar ibn اlkhadaab ahayd kol haddii la idlaaqay cumar waa cumar ibn اlkhadaab oo cumar ibn اlkhadaab radia allahu canhu uu isagu diray isaga iyo koox kale suu dee magaalooyin kaleba waqtigiisii kuufa iyo shaam iyo dad culimaa uguba diray halkaasna inuu u diray taas baa dee ihaamka ama labsigaas baa jira ninkanna waa nin taabiciintii dhexe kaba mid ah oo waxa weeyaan cumar ma soo gaadhin waxa sawaabku yahay oo dee malaa halkana labsigu meesha kaga bixi laha laakiin xaafid ibnu xajar bay cibaaradiisii ayd baan leenahay waana sida tahdiibu kamaaliya kuba sugan cumarka diray waa cumar ibnu cabdilcasiis weeye oo halkan cumar baa diraydu waxay ahayd in la dhammeeyo haddii kale waxaa loo qaadanayaa cumar ibnu khadaab inuu yahay cumar ibnu cabdilcasiis baa diray isaga iyo jamaaco kale wuxuu diray tuunis iyo afriqiya si ay dadka muslimiinta iyo dadka islaamiya halkaa diinta ay u baraan taasuu diro nintaasuu ahaaba waqtigaa dambena dhinto dee labadoo isaga geeridiis iyo geeridii cumar boqol sanood baa udhexaysa ama boqol iyo waxan cumar khadaab markaan eegne bal hadda taasi waa sanadka waxa inooguba sugan marka cabdillaahi bnu camr ibn alcaas wuxuu yidhi qaala laa tacuudu ha soo booqanina shuraba alkhamri khamrada kuwii cabayay ha soo booqanina jamcu shaaribin wa idaa mariduu hadday xanuunsadaan dee waa dadka ruux hadduu ka toobad keenay oo uu dee cabbi jiray laakiin ka soo laabmay ee oo toobaddiisu ay hagaagsan ay noqoto mid la og yahay iyada taasi ka loo jeeda maaha waa kii musirka ku ahaa kii muqiimka ku ahaa ee waxaan ku nagaa dee marka uu caafimaadka qaba ayaabay tahay dee horta waa loo naseexaynoo waa loo yeedhiyo haddii kale in bal waxa weeye balin dee isagii xidhiirhkiisii iyo waxyaalaha caynkaasi iyo hajrigiisii baa jidaysan bal salaamtiisii dee aan laguma bilaabayo naftiisa oo laga tegi karo haddii hajri baabkii ay tahay baa meeshii taalla haddaba waa nooc dee hajriga marka horeba laga hijroonayo ay qayb ka mida tahay ee haddii wax maslaxa oo ku sugani kaa horeba maslaxaan ku qaydnay kii gaalka lasoo siyaaranaya haddii bal kaba soo qaado ruuxii la rajaynayo haddii la waaniyo wax loo sheego oo loo tago inay tani khaasatan xanuunkan iyo umuurahaas iyo ay keenayaanba inuu wixii ka soo laabmuu waanto obuu aqbalo mawcidadiiyo halkaa maslaxo dacwo ahaaneed ay jirto waa la siyaaran laakiin haddaanay taasi jirin iyadoo hajrigaasna jiray loo naseexeeyou ka joogsan waayey waa tan hadalkiisu ama se uu yahay weeye cabdullaahi bnu camrin bal aharkan bukhaari isagoo mucallaquu saxiixa ku soo saaray laakiin cibaaradu cibaaradan may ahayn oo waa kitaabu listi'daan kolley xaafid ibnu xajarna kitaabkiisa fatxulbaari mujalladka koobiyo tobnaad buu noqon oo waxay idlaa tasallimuu calaa sharabati alkhamr oo kuwa iyadoo khamrada cabaya ha salaamina waana cabdillaahi ibnu camrin isagoo dee sanadka lama sheegin cabdullaahi ibnu camrin oo sanad weliba uu jasmiyey unoo tacliiq bay ahayd ha salaamina kuwa khamrada cabaya oo ujeeddadu waa arrinkaa hore oo dee ruuxii hadduu waxaan musir ku yahay salaamtiisii dee markaa ha salaamina taas baabku u dhigtayna waxay ahayd ba uu isagu u dhigtay bal waa ciddii ka tagtay dadka iyagu macaasida u ehelka ah salaamtoodii dee iyo balxayn ilaa dee inay waxaan ka toobad keenayaan muuqanayso markaasuu aharkan soo arooriye xaafidnu xajarno sharaxa aharkeennan ayuu tilmaamaa adabulmufrad kuba suganoo laakiin lafdigaas hore ayuu halkan u tiiriyaa iyo lafdiganoo wada socda si oo hadalka xaafidba waxa lagaba fahmaya laa tusallimuudaas saxiixa kuba sugan tacliiq ahaan inay halkanna ku sugan tahay sanadka naftiisana laa tacuududanna wuu soo qaataaye bal waxaan leeyahay waa bukhaari uun labada waa kitaabkiisan imika dee aan ahayno iyo kitaabkii saxiixa ahaa asarkani mid dee sanadkii buu dhammeeyey kaasna cabdullaahi ibnu camrid mooye cid kale ma sheegin laa tusallimuu calaa sharabati alkhamri baa kaa laftigiisu saxiixa ahaa kanna waa laa tacuudu dee farqi waa u dhaxeeya laakiin maqsuudka laga leeyahay iyo waxaan aan loo salaamayn ama aan loo booqanayni mid keliya weeye oo waa hajrigii dee laga hijroonayay ruuxan faasiqa dee maaha khamriga kii cabayun kuma koobna kii faasiqaa guud ahaan bay tegaysaa waana dee markii loo naseexeeyey ee loogu yeedhay waxaan dee looga digay dabadeed u aqbali waayo wixii ku nagaaday marka aan maslaxo kaloo laisleeyey maku aqbalayaana aana jirin markaasaa ciyaadadii dee guud ahaan kii faasiq ahaa laga tegayaa ama salaamtiisii siaan sheegayana xafkasi wuxuu labada lafdiba ibnu camrin ay inooga sugan yihiin ama ibnu camrinu ku hadlay bukhaarina uu halkan labadaba ku wada wariyaa hadalkiisu uu ahaa ma siduu hadalkiisu u dhacaya xaafid ibnu xajar macnuha laa tacuudu shuraaba alkhamri idaa marido baabu ciyaadati nisaa'i arajula almariida baabu ciyaadati nisaa'i waa dumarka booqashadoodii ay booqanayeen alrajula nin almariida xanuunsanaya taas buu baabkeedii yahay kale malaa waxa hore xagga ninkii oo haweenay booqda waxa weeyaan sida rasuulka ilaahayba dee u masaa'ib waa kaa u soo galay iyo taasoo waa inoo horeysay halkanna waa haweenay waana ninka ajnabiya weeye booqashadii ay soo booqanaysay kolleyna ciyaadadaasi haddii fitno laga aamin yahay dee satrigii jiro ikhtilaad aanu iman ahayn shay jaa-isay noqonaysaayo waana ta uu dhigtay halkan bal haweenku booqashadii ay booqanayeen ruux xanuunsanaya dee waxa weeyaan kol haddii fidno laga aamin yahay wax maxduur oo sharcigana aan lagu dhacayn se ikhtilaad oo kale aan laguba dhacahayn in dee satrigii iyo tasaturkii dee shareecadu ay fartay dumarkiina uu jiro markaa bal waxa weeye taa jawaaskeedii buu baabku markaa u baabaysnaanayaa walow aharun bal maqduuca uu inoo iman doono xadaanaa walow dayn laakiin bukhaari saxiixiisa oo kale cunwaankan ku dhow intuu dhigtay ayuu aar xadiidkii shalayta aynu soo marnay caaisha inay bilaal iyo ay dee bal maalan aabba-een aabbaheed iyo waxyaalahaas labadood dee midow aabbaheeda bilaal oo kalena waa tan u timi ee tidhi kayfa tajidukee laba hadlaysa iyo kaa uu soo arooriyay oo bal maalan dee asarkan ka heer sarreeya ama dee kaas weeyaan bal rasuulkii ilaahayna waa tan u tagtay ogeysiisay wixii ama u sheegtay wixii ay oha markay dee xumaddu ku adkaatay ay odhanayeen wuxuu uhi musanifku xadaanaa zakariya bnu yaxya qaala xadaana alxakamu bnu lmubaaraki qaala akhbarani lwaliid bnu huwa bnu muslimin waliidkani waa ina muslim قال xdثna الxاarث بن عubayd اللahi الأnصاaري qاala raأytu أma dardaay waa xاarث بn عubayd الlahi magacu taa weeye waxaa nisooyinka qaar baan arkaya malaa cabdالlahi ay qoran tahay xadaثna الxاarث بن عubayd اللahi الأnصاaري qaala raأytu أma dardaay عlى رxاalha عawaad laysa عalayha غishaaء caaئdaة لrajuل min أhli الmasjid min الأnصاaر bal kolay sanadku waa reer shaam bee ama intiisa dambe xaaris ibnu cubaydillaahi alansaari waa nin reer shaam ah taabici yar ah ama taabiciinta qolooyinkii ugu dambeysay ah xaafid ibnu xajar maqbuul uu kaba cabiro kitaabkeennan aladab lmufradna inooguba sugan oo fatxulbaarina wuxuu ka cabiraa asarkan maruu dee mate in isna tacliiq ahaan buu in in hawe inay umudardaa nin ziyaarato tacliiq baab madaxii kuba dhigaa bukhaari kusoo dhigtaa saxiixanabe inuu nin taabiciyo yar oo reer shaama yahay bal waxaan leenahay waa kuwii ugu dambeeyey un taabiciinta maqbuulna waa ka cabire ninkaas baa muxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay umma dardaa umu dardaa waa umu dardaa isuqra kolley iyadaa inagu soo noqnoqota umu dardaa ilkubro khayre la odhanayo khilaafadii cusmaan ibnu cafaan dhimatay abudardana kooba hor dhimatay dee riwaayaadkeedu halkan inooguma sugna haweeneydan riwaayaadka kala duwan leh waa tanee kitaabkana inagu soo noqnoqotee marar kala duwanna aan soo aragnay umu dardaa isuqra weeye imaamkii weynaa ee kirmaniya raggii bukhaari sharxay kaba mid ahaa sharxiisna oo maanta waa madbuuc waana la hayaa oo mutawafir be ayaa wuxuu kaba dhigaa inay umu dardaa ilkubra ay tahay taas oo kale masjidkana deetu kuba fasiraa masjidkii rasuulka ilaahay inuu ye iyadu reer madiine ay ahaydba taase laakiin maaha oo dee ninkan shaamiga ee yar ayaaba wax ka warinayo kolley arrinku kaas ma ahaa sidoo xaafid ba yidhaaha haddaba waxaan arkay buuhi umu dardaa oo calaa rixaalihaa rixaasheeda rixaal jamcu raxlin weeye dee kolley macaanida u yimaadana waxaa ka mida koorahan yar ee geelaba ama koor la duldhigo ee ruuxii dee fuulayay uu ku fadhiisanayo taasba weeye kolley waxay ahayd way ziyaaranaysay may lugaynayn waxbay fuushanayd haddaba rixaasheedaa korkeeda waxa ayd acwaadun qoriyo oo laysa calayhaa acwaaddaa korkeeda khishaawn macnaa hawdaj iyo gibil iyada ay ku qarsoonaato ti haddii hawdajkii ay fuuli jireen markay safarka dheeg gelayaanna dumarku ay geli jireen muu jirin ee way muuqatayoo wax qarinayo asturaya may jirin raaxiladeediina ama waxa markuubkeeda way fuushanayd ee wuxuu haba noqday daabadaadayso fuushanayd caa-idatan xaal ay tahay mid booqanaysa lirajuli nin min ahlilmasjidi dadkii masjidka kaba mida waa masjidkii dimashiq waa masjidkii dimashiq weeye dee iyaduna ay xataa waqtigaa horena ay wax ku baratay abudarda uu dadka wax ku bari jiray aan soo sheegnayna inta yarayd inay xagga raggaba iska soo fadhiisan jirtay iyadoo aada uba yarayd markay kortayna abudarda yidhi ord xagga dumarka ku biir markii dambena ay ku cibaadaysanaysay cilmigeedna ay kuba faafinaysay waayo aada bay u weynaatay markii dambe in badan ayay abudarda dabadiisii noolayd oo dee siddeetankii jiradiya way soo gaadhayba haddaba nin dadkii masjidka ahaa waa dadkii masjidka xaadiri jiray ee laasimi jiray oo xanuunsanayay ayay xaggiisa u kacday soo booqatayoo dee waxaanay raxligaa aan wax ka sarreeyo oo qarinayaa jirinna daabadeedii ay fuushanayd waa saasay ahayd oo may ahayn may asturnayn bal dee arrinkuna waa ta aan soo sheegnay oo shardigaasunbaa muhimku haddii fidno laga aamin yahay xagga sharciga maxduur iyo ama mamnuuc ku ina aanu dhacahayn dee shay jaa-isa weeye iyadna taas way samaysay waa arrinkan imaka aan laba nimi rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hadday xagga ragga noqotona dee umulcalaa iyo ama umusaa'ib iyo waa kaa guryahoodii kolley ama umusaa'ib oo kale iyo oo uu lahaa dee malakiya umasaa'ibi tuzabsifiina ama turafrifiina oo kale iyo waa dee way xanuunsanaysa waa kan uba soo galay bal adigu waa umuuro jaa-isaan leenahay baw man kariha lilcaa'idi an yandura ila alfuduuli min albeyti adaakani baabu bayaani man bal cid caddaynteed baabkeed weeye kariha karahday karahada halkana ee khaasatan suurada inoo soo socota taxriim xaddii bay gaadhsiisnaane lilcaa'idi kii soo booqday ee ruux xanuunsanaya uba yimi an yandura inuu eego ila alfuduuli min albeyt waa wixii dee aan hami ama qaradkiisan dee uu yimi aan ku tacalluqsanayn ee dhaafsan fuduul asalka hore dee waxaaba la yidhaha maal fuduul maa laa faa'idata fiih iyo waxaan faa'iida kuba sugnayn iyo ruuxii oo kuba shuqlooma ama waxaan fii maa laa yacnihi taas baa fuduul lagu magacaabaa haddaba in waa ruuxii waa soo galay kollay ruux buu u yimi xanuunsanayey dee isagii waa la hadlayaa waa eegaya laakiin wax alla wixii dee laa yuhimuhu min umuuri اlbeyt oo kale egidu isha la sii raacraacu halkan eegu halkan dagayo uu meelahaas oo kale bal taas ciddii karaahdayo inaanay habboonayn weeye qaradkiisii ha ku gaabsada iyo inuu kolkol dee ishiisna shay xaaraam ay kuba dhici kartaa sadeeta inoo soo socoto oo kale bal umuuraha ciddii karaahday iyo inaanay umuurahaasi toosnayn baabkeedii weeye xadaثanaa caliy bnu xujrin isna aharun weeye qaala akhbaranaa caliy bnu musirin can ilajlaxi can cabdillaahi bni abilhudayri qaala dakhala cabdullaahi bnu mascuudin calaa mariidin yacuudu alajlax barhkood magac bay ka dhigeen oo markaa ninkan waxay yidhaaheen ajlax ibnu cabdillaahi ibnu xujaya xujaya la yidhaha kunyadiisana abu xujaya la yidhaahaa barhkood baa yidhi ajlaxani waaba la qabee magaciisa yaxyaa laba yidhaahaa taasba weeye waa nin dadkii atbaacu taabiciintii u waaweynaa ka mida sidiisa waa saduuqa laakiin xag tashayucuna culimmadu way kuba sheegeene laakiin bal kolley xadiidkiisu si guud waa iska toosan yahay in kitaabkeennan bukhaari kitaabkiisan aan hayne aladab lmufrad waa ku sugan yahay asxaabu sunan alarbacana waxbay kaba wariyaan iyada marka la eego yaxya ibnu maciin oo kale iyo xaafid ibnu xajar buu kaasi qowlkiisa ee qowlkiisu waa iskhilaafi kalow tawsiiqiyey kalow tadciifiyey qolooyin kala duwan oo iyaguna daciifiyey ninkan waa jiraanba in cabdillaahi bnu abilhudayr isagu waa nin reer kuufa ah oo taabiciinta raggii ugu waaweynaa ka mida siqana kunyadiisa abulmugiiro laba yidhaaho waa ninkan cabdillahi bnu mascuud laba socday qaala wuxuu yihi markaa cabdillaahi bnu abilhudayr dakhala cabdullaahi bnu mascuudin baa wuxuu soo galay calaa mariidin wuxuu u soo galay nin xanuunsanayo yacuuduhu uu booqanayay wa macahu cabdullaahi bnu mascuudna qowmun dad baa la socday oo dad kale ayaa laba joogoo dee daahirku cabdillaahina kaba mid yahay wa filbeyti gurigan dee ruuxan lagu uu xanuunsanayaa uu jiifayna imra'atun haweeney baa ku sugnayd dee guryahoodna beryaha hore guryo waaweynoo markii uu isagu maqsinkan jiifay iyadu maqsin kale ay iska tagto ay gasho oo gaaro ay raggii kagaba qarsoontaa taasi may jirin waa guri koobanba waana gurigan ruuxani jiifay iyagina way u soo galeen fa jacala rajulun ninbaa wuxuu bilaabuu gudagalay min alqowmi dadkii la socday cabdullaahi bnu mascuud kaba mid ahaa yanduru inuu eegayo ila almar'ati maaha araggii hore dee ishiisu ay ku dhacday ee rasuulkii ilaahay yidhi fa inna laka aluulaa walaysat laka alaakhira dee waa arag imaka camdi ou dee ishii laba sii raacay oo kii aan bannaanayn ah haweenaydii baa nin eegay ama wuxuu bilaabay inuu xaggeedii dayayo faqaala lahu cabdullaahi cabdullaahi bnu mascuud baa ninkii ku yidhi low infaqa'at caynuka kaana khayran lak low infaqa'at hadday bururto oo amay kala dilaacdo dee aada beeshid markaa weeye nuurkeedu tirmo ama iyadoo ay kala jeexantaba ama ay bururto ishaadu ayaa kaana khayran laka adiga kuu khayr badnaan lahaa waayo taasi waa alam adduunyo waa xanuun iyo waxyaalaha laakiin eegitaankaagani waa macsiyo waa wax cadaab ka dhalanayo oo waxaad ciqaab ku mudanayso dee markaa cadaabkaa iyo ciqaabta ka dhalanaya macsiyadan baa ka dhib badan iyadoo ishaadu ay maanta ay wax noqoto oo macnaa dee ama araggeeduba tago ama ay dee bururto adigu araggeedu tago tan baa kaaga roonaan layd waayo waxani waa macsiyuu leeyahay markaa karaahada halkaasi markay suurada noqoto dee karaahata taxriim bal dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh axaadiisii xagga istiidaankaba kuba timi iyadoo uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadday dhacdo ruuxin inuu aqalka meel yaroo bannaan oo albaabkiisii ka mida uu gudihii kaba eegayo oo uu ruuxii bal masalan dee gudaha ku jiray uu ruuxan ishiisa wax ku soo tuuro ishiisu si ay ku dee wax ku noqoto wax loo raacayaa ma jirto waa u bannaanta uu fasaxayba oo rasuulka ilaahay taa waa fasaxay sababtuna waxaan istiidaanka loo jideeyeyna waa nadarka daraaddii waa si aan ishiisu ugu dhicin shaksigan dee waxaan bannaanayn oo kale guud ahaana nadarkii haweenay dumarkiiyo waxyaalahaas oo wax laynoo diido oo laynagaba manciyey marka kod hadduu wuxuu macsiyo yahay alam iyo xanuun adduunyo oo ku hela ayaa kaaga roon oo kaaga dhib yar buu leeyahay xanuunkii iyo cadaabkii aakhiro oo iyadoo bururta ishaadan aada imaka waxaan kulaba timi ayaa ku khayr badnaan lahayd oo macsiyadan ood ku dhacdo tan baa kaaga khayr badnaan lahayd balta low infaqaat caynuka kaana khayran laka bal markaan dee waxa weeyaan tani fuduulkan la eegay waa waxaan ruuxa laa yacniihi min markaa qariibin walaa min baciid bala waxaan bannaanayn wixii intaa kaba dhoweyan taxriim gaadhsiisnayn leeko dee aqalka uu kolba geestayo oo uu kolba ishiisa laba sii raacana kollay dee nooca karaahaday soo geliyaanay taxriim xaddii gaadhin kol haddaan waxa xaaraam ah ama waxaan loo bannayn ishiisu aanay kuba dhacahayn baawe low infaqaat caynuka kaana khayran laka baab ulciyaadati min alramadi booqashadii la isbooqanayey min alramadi bakooro la iska soo booqanayey taas buu baabkeedii yahay kale ramadku waa dee xanuunkan isha kuba imanaya taasba weeye ama amraadaha ku timaada ayuu kaba mid yahay oo ruuxan dee ama markan uu bakooro oo dee taasee ishiisiba ay markaa dee uu kalaba qaadi kari waaye xanuunaysana bal taa booqashadii la iska soo booqanayay kale sheekhu tarjamadan wuxuu usoo dhigtay inay ramadku waa inuu xanuun ka mid yahay xanuunkiina waa ta aan soo marray oo ruuxii muslimka ee xanuunsanayay xaq uu leeyuu walaalihii ku leeyahay weeye in lasoo booqdo haddaba xanuunku hadduu xanuun weyn oo adagoo dee loo cabsanayo ruuxii uu yahay iyo xanuun aan dee makhuuf ahayn oo xanuun iskaba fudud hadduu yahayba waa la soo booqanayaa ciddii ogaatay way soo booqanaysaa ruuxii soo booqdayna ajrigaa inuu soo marray wuu leeyahay taaba weeye iyada horta waa macna iyada taas arrinta kale jirtaana waxa weeye culimmada qaar baa waxaa laga soo naqliyey inay yidhaaheen dee waxyaalahan bakooradii oo kale waa ramadkii iyo ilig ruuxa xanuunay ama goos xanuunay oo kale iyo dhullax ama dee dumal kaba soo baxay oo kale saanfuur oo kale iyo waxyaalaha caynkaasa lagama soo booqanayo oo ciyaadadii bay ku dareen inaan ramadkii oo kale iyo la iskaba soo booqanahayn markaa baabka iyo xadiidka uu inoo keeni doonaana qolooyinka sidaa yidhi ayuu radin u yahay oo ah in layskaba soo booqanayo kol haddii ramadkii layskaba soo booqdayna wixii kasii weynaana min baabi awla ee ama xanuunadii indhaha ah ama xanuun kalaba ahba bal taas buu markaa yahay oo qolooyinkii taa yidhina hadalkoodii radina way ugu suganta oo yidhi sunno maaha in layska soo booqdo noocan oo kale ramadkii iyo dee wajac dirsi iyo waxyaalaha caynkaasa dee bal maalan waxaana ay tahay un ruuxii hadduu soo booqdo dee waana laga soo booqanaya ajrigiiyo sawaabkii ciyaadadana waa helaya shaygan uu kaba soo booqana markaa sababtan dee usoo booqday yaanay noqoninba xanuunka ama khuufka ama xanuun adag bayaanu noqoninbe wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa cabduraxmaan ibn lmubaaraki qaala xadaanaa salmu bnu qutaybata qaala xadaanaa bal horta waxaan ku horeynayaa si ay taale xadaثna yuusuf bn abi isxaaqa can abi isxaaqa qaala samictu zayd wax kala maahee bal horta in salmu bnu qutayba ninkan la yidhaha shaciiriyu kunyadiisana abu qutaybaa la yidhaah waa nin reer khuraasaana markii dambena basro degay waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey oo saduuq ah waxaa ka dambeeya aniga waana fadlullaahi samed nuskhadiisa sii kuba sugnayd weeye yuusuf ibnu abi isxaaq can abi isxaaq abi isxaaq horta waa abu isxaaq asabiici ninka xaafidka ayee imaamka ahaa ee camr bni cabdillaahi asabiici ninkaasba weeye taabiciga ahaa aadna u cumriyey yuusuf nin uu dee la yidhaaho aalkiisa ka midiina waa jiraa oo kutubta lixda ahba inoogu sugan waxaana isagu muu dhalin awowgu u yahay oo yuusuf ibnu isxaaq ibni abi isxaaq weeye ee awqaadda qaarkeed baa awowgii loo nisbeeya waana nin hiqa oo qolooyinkii atbaacu taabiciintii ugu weynaaye laakiin waxaan leeyahay anigu nushadan aan hayo iyo nuskhadan fadlullaahi samed bay sidanay ku sugan tahay nuskhooyinka kale waxaa dhacay dee yaana wada odhanin waa intii aan arkay oo nuskhadan loo badan yahay ay kaba mid tahay nuskhooyin kaleo dee aan u laabmayna ay kaba mid tahay waxaa dhacay yuunus halkan yuusuf beddelkeeda yuunus oo markaa uu noqdo yunus ibna abi isxaaq yunus ibna abi isxaaqna abi isxaaqan baa dhalay ninkii dee qiimaha badnaa ee caalimkaa caabidkaa ciise bnu yuunusna aabbihii weeye isagu markaa awowgii oo loo tiiriyey maahe waa aabbihii abu isxaaq oo yunus ibna abi isxaaq waxaana leeyahay waxa sawaabku ay tahay siaa nusqooyinkiinana inta badan kuma sugan kutubta kalena dhacday oo yunus weeye yuusuf ma aha halkan ninka riwaayada labaduba horta waa qoyska ka midiin midi waa yuusuf ibnu isxaaq ibnu abi isxaaq oo kutubta lixda aba waa ku wada sugan yahay bal waa nin yunus ka heer sarreeya xagga dabdiga iyo idqaanka midna waa yunus ibnu abi isxaaq oo waa nin midna atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweyneyd buu yuusuf ka mid yahay yunusna waa siqaaru taabiciin isagu waa taabiciba oo taabiciinta raggii ugu dambeeyeyse waxa weeyaan sababta aan taa u leeyahay waxa weeyaan xadiidkan aimo kala duwan baa soo saaray oo wariyo waxaa ka mida imaam axmed musnadkiisa iyo abu daawuud sunantiisa iyo qolooyin kaleba xadiidka way wariyeen waxaanay ka wariyeen dariiqan iyagoo dee kolley barhkood salm ibnu qutaybe dariiqiisaa ku warinaya calaa kullin waa halka la isugu imanaye meelahay ku kulmayaane yuunus bay ka wada wariyeen maaha cid yuusuf ka warisay ma jirto bal dabaraani oo kale oo kutubtiisa ku soo saaray xadiidkan qayb kaba mida waxaa hadalkiisu ahaa lam yarwi hada alxadiida can abi isxaaqa ilaa ibnuhu yuunus oo xadiidkan abu isxaaq kamuu warin inankiisii yuunus mooye waa kalaam kolkol ee la goyn karo dee la odhan karo waxbaaba jira laakiin wuxuu leeya oo hadalkiisa tan uga jeedo yuusuf shaqo kuma lahe waa yuunus oo bal markaasaa idinka idin taallaa idiin saxan ayaa saxan baa leeya tayda iyabaa khada uu kuba sugan yahay yuunus weeye waana si abu daawuud iyo axmed iyo kutubtoodii kuba sugan bal saa dabaraani leeyahay xadiidka waa xadiid yuunus isagun baa aabihii kaba wariyey taas bay tahay bal waa yusuf ibn abi yunus ibn abi isxaaq can abi isxaaq qaala wuxuu yidhi abi isxaaq asabiici samictu waxaan maqlay zayd bna arqama yaquulu waa saxaabiga ansaareed ee khasraja zayd ibnu arqam baan maqlay xaalu ku qowlayo ramidata cayni waxaa bakoorowday oo dee xanuunba ishaydii ishaa xanuuntay kolay dee ramadkuna waa xanuunadaa kuba yimaada hun indhaha hadal dheer buu xaafidkaba soo naqlinaya kolley fadxigiiso waxyaalahani dee bal maalan uu kaba dhigayo un abkhiro ama bukhaar iyo kaarboon caloosha kaba imanayo maskaxa soo gaadhayo dee kolba jirhka halkii uu kaba gaadho nooc cilla-a ka mid oo ramadkani kaba mid tahay hadduu bal maalan keenaya ee bal waxaan leenahay adugu bal cilladiisiiyo waxaasiyo dee maahe waa xanuunka aan garanayne adigu isagiibaa waxa ku yimi rabad baa kuba yimi facaadani nabiyu sala allahu calay wasalam xalshaadku waa kan rasuulka ilaahay baa isoo booqday marka maxaa inoogu sugan ciyaadada istixbaabkeeda xanuunku xanuun weyn bayaanu noqonin xanuunku ramadba haba noqdo waa kan rasuulka ilaahay zayd ibnu arqam kaba soo booqday uma qaala wuxuu uhi yaa zaydu zaydow low anna caynaka ishaadu limaa biha bal waxbaan iska qadaranaynaa low anna caynaka ishaadu macnaa dahabat badawey hadday tagto limaa biha waxaan iyada ku sugan daraaddeed oo ishiba aada beesho kayfa kunta tasnacu siaad samayn layd oo haddii dee xanuunkaniba intuu adkaado inay isba waa dariiq kolkol noqon kara in lagu indhabeelo ee aada indhabeeshaba maxaad yeeli lahayd weeye zaydow maxaad yeeli lahayd qaale wuxuu uhi zayd kuntu asbir waaxtasib waa kan waan sabri lahaa oo arrinkaa waan ku sabri lahaa ixtisaabna waan la iman lahayo ajri iyo sabaab baan ilaahay agtiisa kaba filan lahaa halkaasaan rajayn lahaa waanan ku sabri lahaa dee waxaan dee xanuunba iguba yimaada ama indhala-aan keena haddana qaala markaa deete rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi waa arrinkii uu doonayay inuu sheego dee isagiiyo guud ahaan dadkabe low anna caynaka ishaad limaa biha ay dahabat weeye wasaalat ama nuurkeedii uu tago ay indhabeesho waxaan kuba sugan daraaddeed uma sabarta waxtasabta aada sabirto dee markaa ugu horreeyay waxaana ku yimaadaan maha beri dambood quusatay inaad sabirto waa markaa ugu horreeyay waxaana kugu yimaadaan aada sabirtood ixtisaabna laba timaadid iyo ilaahood ee ajrigaaga iyo sawaabkaada aad agtiisa dhiganaysood kaba rajaynayso kaana sawaabuka aljannata ajrigaagu wuxuu noqon lahaa janno wey bimacnaa dee indhahaagii oo dee dadku waxyaalihii uu jidhkiisa meelihii uguba jeclaa kaba mida waayo waa shay dee aad iyo aad u qiimo badan bal dee alfaad ba inoo soo socda insha allah axaadiida dambe aan kuba arki doono isagoo rasuulka ilaahay ama xadiid inooguba yimi xadiid qudsiya xabiibatayhi lagaba cabirayo iyo kariimatayhina lafdiba kuba yimi ee waxa weeyaan haddaba hadduu intuu indhabeelo ruuxu markii ugu horreeye indhabeelkaasi ku yimaado uu sabro taas isagoo rajaynaya ilaahay agtiisa ajri iyo hawaab ciwadkii ugu weynaa waa janna ayaa ciwadkiis noqonaya wax kale ciwadkiisuma noqonayaan kaana hawaabuka aljanna bal taas buu noqon lahaa sidaan sheegaya xadiidkii axmed iyo abi daawuud iyo waa kuwa wariyey waana xadiid inoo sugan weeye marka la eego shawaahidiisa iyo umuuraha uu leeyahay iyo dee duruq bal duruq anbog shawaahidiisa uu leeyahay macnuhuna in axaadiid kale ayaa inoo socotay isla macno yihiin maaha xagga ramadka iyo booqashada eh waa hawaabka ruuxu u mudanayo haddii uu indhabeelaba oo uu indhabeelkaasa ku sabro xadaثna muسى qاaل xadaثna xmad عan عaliي بn زayd عan الqاsم بn mحamd أna rajuلa min أصxaabi mحamadi muسى tabudaki horeynu marar kala duwan usoo maray waa sheekh badan oo sheekhyada inooguma badan kaba mid ah bukhaari kaba wariyo waxaan hore usoo sheegay dee kolley waxaa la arkaa inaan dee inta xifdiday ay yar tahaybe in dee muuse labada xamaad baha ka wariyey laakiin xamaad ibnu zayd wuxuu ka wariyey waa wax yar oo kooban eh waa raawigii laazimay xamaad ibnu salamo oo hadduu xamaad idlaaqa muuse inuu xamaad ibnu salamo yahayna horaan maalmii dhoweyd baan maalintii aan xamaadada soo hayna usoo sheegay ama cali ibnu zayd waa nin aynu hore usoo marro cali ibnu zayd ibnu judcaan la yidhaha kolley judcaankuna awowgiisa dambe weeye waana nin daciifa koleyna caalimahaba ahaadeen inay culimmadu daciifiyaan weeye qaasimkuna waa qaasim ibnu moxamed ibnu abi bakrin oo balbaad aharka dacfigaas uga imanaya ibnu judcaan ama cali ibnu zayd ayaa ku sugan waana ahare ana rajula nin min asxaabi moxamedin moxamed asxaabtiisa kaba mid ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ayaa dahaba basaruhu indhi araggiisii tegey uu indhabeelay fawallaahi baan ku dhaartee meye wuxuu uhi facaaduhu dadkii baa soo booqday oo dadkii ayaa soo booqday dee markii uu indhabeelay ninkani oo u yimi fa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa uriidu maa labada indhood mid doona inay ii baaqi noqdaan weeye maxaan taa u doonayoon u jeclaa liandura ila annabiyi sala allahu calayh wasalam sidaan rasuulka ilaahay u arko oon ugu eego faama id qubida nabiyu sala allahu calay wasalam waa dee rasuulka ilaahay dabadi kol haddii rasuulka ilaahay baa adduunyadii uu kaba tago ruuxdiisii la qibdooday fa wallaahi baan ku dhaartay maa yasurunii ima farax gelinayo annamaa bihimaa waxaan labadayda indhood maanta ku sugan ee xanuunkan keenay indhala-aantani ama indhala-aantani bidabyin inay dee anigu intay indhahaygii ay fayow yihiin waxa aniga igu sugan waa dee ciddii laygu bedelay weeyaan uu ku sugan yahay bidabyi dabyi min dibaa'i tibaalata meesha tibaalo la yidhaha waa mowdic magaceed dibaada iyo garanuugteedii kaba mida inuu kuba sugan yahay macnaa wuxuu leeyahy waxaan dhaafsanayaa ma jirto waan ku sabrayaa kol haddii rasuulka ilaahay maanta aanu joogin oon dee bal matalan waxaan indhahayga uma doonayeyna waa rasuulka ilaahay araggiisii taasi dee ayay ahayd be waxba maanta ajriga iyo sawaabkan dooranaya waan kuba sabrayaayo intay ii fayow yihiin waxaan anigu maaha inay dad ku dhaceen oo dee dad kale laygu bedelay ee dabyi ama garanuugba waxa weeyaan iyo waxyaalaha dee noocaas kolley waa nooc in meesha tibaalo laydhaah kuba sugan inay indhala-aantani ku sugantoona aniga markaa ii fayow yihiin oo cid balme ay noqotay wixii dee halkaa xanuunkaygii ama wixii ay heleen ee aniga bedel noqdee laygu bedelay kaa uu noqday ama fide ii noqday taa ma jecli san baan raalli ku ahay buu leeyahay waanan ku sabraya fa wallahi maa yasurina anamaa bihimaa bidabyin min dibaa'i tibaalata kolley tibaalana sharaxan aan hayo ee kooban waxa ku sugan kitaabku ficlan aladab lmufrad sharaxaan idhaahna waa sharax dhown oo hagaag buu sharxanya dee culimmadii horena ma way sharxin waayo kitaab ay riwaayo badan u lahaayeen kutubka yareer bay sharxeenna kitaabka cid hore ma sharxin raggan dambena sharxyadooda maha sharxyadii aan idhaahno way siracsan yihin waxa weeyaan buu leeyahy waa beled yaman kuba sugan oo kolley tibaalo meel malaha daa'if nawaaxideeda ahayd ama tihaamo ku taallay oo magacan ku shuurowda way jireen yaqot buu kaba soo naqlinayaa waa ninkan mucjamulbuldaan leh inay tibaalada tihaamo ku taallay aan ahayn oo kolley mael carabeed baa jirto ahwanu min tibaala oo ama ahwa dee tibaalo waa wax kasii qiimo daran oo ka yaro waxaa la yidhaha waa beledkii ugu horreeyey tibaaladaasi dee tan yaanay noqonin bee uu xajaaj loo magacaabo oo markii uu dee ku dhowaaday ayuu dadkii weydiiyey malaa qaryo yar bay ahayd oo markaasaa lagu yidhi waa akamadan ama tuurtan bay xaggeeda kasha uun kuba sugan tahay markaasuu yihi beled ay akama qarisay beled maha u iskaga noqday meeshaa dee haar yari ama tuur yari ay qarisay maaha dee meel laga amiir noqdo ama leebel noqdo markaasuu iskaga tego dee maselkaasna baxay ahwanu min tibaalo oo kaleo masel amsaasha carbeed iskagaba biiray noqday ee wuxuu leeyahay halkaa inaanay ahayn baa laga yaabaaye tibaalo kale mawdic kaleo dee yaman ah walow dee kolley ninkan waa nin reer madiine ah dee inay tan tahay inay mid kale tahay waa suurtagalowne laakiin maqsuudku waa taawe macnihiisi u jeedayna ana maa biha bidabyin min dibai tibaala wuxuu ugaba jeeda waa taasoo waa inu ku sabrayo oo inalaantiisna waxba maanta aanu ku bedelanahayn xadaثana cabdالlahi بn صاalح wbn yusufa qaala xadaثana layثu qaala xadaثanii yزيid bn اlhaadi can camri mawla اlmuطalibi can anasi qaala anahu qaal bal sanadka waxaa laga yaabaa dadaynu soo aragnay inay yihiin cabdillaahi bnu saalixna waa kaatibu layth oo bukhaari kaba warwariyo in halkan oo kale saxiixa malaadee axaadiid kooban buu kaba wariyaaye taas baa jirtay ibnu yuusufkana waa cabdullaahi ibnu yuusuf etaniisi weeye bal saxiixa xadiidkan waa ku wariyey sanadkana waa ku wariyey cabdullaahi bnu saalix baanu markaa lamuu socone wuxuu ka bilaabay ama uu ahaayo oo dee uu gooni yeelay cabdullaahi bnu yuusuf iyo dee sanadka intaa kaba dambaysa يزيد بن عبد الله بن أصامة بن الهاdna waa nin صغاaر تaaبiciina cمر بن أبي cمri oo maysaro la odhanayay oo مطلبkan mawaaldiisa مطلب بن cabdاللahi bal taasna waxaan filaya inaan hore usoo marno isa taaبiciya wuxuu yihi can أنس qاaلا waa xadيiثa صحيixa ba inoogu sugan baan leeyahay bukhaarي uu wariyey cabdاللahi بن yuسف buu kaba wariyey cabdاللahi بن صاalح baan la socon riwaayadiisa ama sanadkiisa صaحيixa kuba sugan samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayh wasalama yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala allahu caza wajalla ilaahay baa wuxuu yidhi waa xadiid qudsi ida btalaytuhu kolley walaa laftigaa saxiixa ida btalaytu cabdii baabay ahayd in addoonku waana ta loo jeeday marka halkan haddaan imtixaano addoonkayga bixabiibatayhi labadiisa uu jecel yahay xabiib manaa bima manaa maxbuubatayhi weeye oo ficil bimacnaa mafcuul ah oo dee indhihii waa la jecel yahay oo ruux kastaaba indhihiisa aada iyo aad buu u jecel yahay oo hadduu waayo dee wixii uu doonayey inuu arkee khayr ahaana waa kaa waa dhaafaya sharkii uu doonayey inuu arko siuu isaga ilaaliyana iyo tiina ma dhacayso dee waa ruux indhala waan garanana iyo xaaladii haddaba labada indhood waa waxaa aada loo jecel yahay oo xabiiba bimacnaa maxbuuba weeye labadiisa indhood ee uu jecel yahay haddii aan kuba imtixaanoon kaba qaado yuriidu caynayhi waa tafsiir xabiibataydi uma sabara uu sabreeg maaha inuu sabri waayey oo hadduu sabri waayey dee amarkii ilaahayna waa fulaya kolley ilaahay ka qaad gees kalena ajrigii ma helaya uu sabro markaa taasoo ixtisaab la yimaado cawadtuhu cawadtuhu waxaan ciwad ahaan u siinayaa aljannata jannada oo waxaan ciwad ahaan u siinayaa jannadii oo waa ciwadkii hore ka weynba waa isagoo jannada gala min awali اlamr macnaha naarba ay kala badbaadaan jannada la geliyo maca asaabiqiina alfaa'isiin lama geliyo marka xafid bnu xajar baa wuxuu idhahaa dee ciwadkaasna waa ciwad kii ugu weynaa weeyaanoo marka la eego ruuxu basarkiisan intifaacan uu ku intifaacaye uu ku raaxaysanaya waa wax dhammaanaya markay adduunyadu dhammaato ama uu dhinto iyo waxyaalaha kaba dhammaanaya laakiin jannada iltidaadkeedii iyo raaxaysigeedii waa waxaa dee jannana waa daa'ime baaqi u noqonayo naciimka ama iltidaadkiisi iyo raaxo koobnayd oo adduunyo ayaa markii uu kuba sabray loogu bedelay raaxada aan dhammaadka lahayn iyo naciimka aan dhammaadka lahaynba bal ida btalaytu bixabiibatay yuriidu cala uma sabra cawadatuhu ljanna weli axaadiisii baabkani way noo socotahay xadaثna khطاb qala xadaثna ismaaعiil can haabit bni cadlaan وإsxaaq bni yaزiid qala xadaثna ismaaعiil qala xadaثna haabit can اlqasim can abi umamata can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm bal kolley sanadkan waxaad moodaa waxbaa yar jira welina man dee markaas kolley ama umuuraha jirta iyo halkay wax jiraan dee wax waan suuraysanayaa laakiin waxaan weli jasminaya maaha nusqooyinkeenna aana dee labada nusqaba imika waan eegay ta yaree kale ta labaad ee la haysto aniga kaygan iyo fadlulaahi samed iyo laba nusqoo kale oo dee kitaabka nusakhdiisa kaba mida iyo guud ahaan sanadkii yimi xadiid kastan buu ahaa sanadka ishkaalka jiraana waa kana horta bal haddaan raggan wax ka qabto khadaabkan khadaab ibnu cuhmaan baa la yidhaha adaya waa nin siqoo caabido cashiro ka mid oo ina cuhmaan baa la yidhaaha waa bukhaari buu sheekhiisa yahay ismaaciilka ka dambeeyaana waa ninkii mashhuurkaa ismaaciil ibnu cayaash la odhanayay reer shaam oo weliba axaadiida dee reer shaamna waa ku xoogeeyaan culimmadu oo axaadiistaas way quweeyaan laakiin markuu reer xijaaziya ka warinayay bay riwaayadiisa jaanibkaa daciifiyaan waa nin markaa atbaacu taabiciintii kolley dhexe kaba mid ah haabit ibnu cajlaan oo waxa weeyaan haabit ibnu cajlaanna waana nin taabiciintii raggii ugu dambeysay kaba mid ah oo ansaara oo bal hiqa ah ama reer shaam ah taasi waa in daahir ah laakiin maxaa taala cibaara igu soo noqotay xadaثanaa khadaabun qaala xadaثanaa ismaaciilu can haabit bni cajlaana wa isxaaq bni yaziida qaala haddaan cibaarada sideeda u eego waxay keenaysaa inuu ismaaciil ibnu cayaash laba nin ka wada warinayo oo midna haabit ibnu cajlaan uu yahay midna isxaaq ibnu yaziid yahay labadooduba ay yidhaaheen markaa qaala xadaثanaa ismaaciilu waa ismaaciil kale markaa dee waa in lagu fasira haddii saa ay noqoto haddana haabit haabitna waa ka soo noqday bal arrinku kolley waa khalal jira kitaabkuna waataan leenahay dee agaag ma sharxan aan leeyahay kitaabku xadiidkan kolley waqti dheerna waaban siiyeye haddana heerkan doonaye maan gaadhine bal xadiidka axmed waa wariyey kolley dariiqan buu kaba wariyey ismaaciil oo ibraahim ibnu mahdi nin la yidhaahaa sheekhiisa imaam axmed can ismaaciil suu ku wariyeyna waxay yidhi can ismaaciil ibni cayaash can haabit ibni cajlaan can alqasim can abi umaamata waxaa kaloo wariyey ibnu maaja baa xadiidka wariyo hishaam ibnu camarna aynu horeba kitaabka ugu soo aragnay buu kaba wariyo bukhaariba wax kaba wariyo ninkaasna wuxuu kaba wariyey ismaaciil ibnu cayaash can haabit ibni cajlaan can de can ilqaasim can abi umaamati horta meesha khalalka wuxuu jiraa waa isxaaq ibnu yaziidkan iyo hadalkan soo laabmee haddana ay noqotay xadaanaa ismaaciil iyadoo ismaaciil markii horeba waa ismaaciilkii hore un laba ismaaciil maaha laba haabitna maaha haabitkan dambe iyo kii hore waa isla mid waa sanad keliya weeye meesha isxaaq ibnu yaziidkana nin meeshan ku jira oo dabaqadaasoo isxaaq ibnu yaziid la yidhaha ruwaadda ka midiba maba jirto bukhaari sheekhadiisa markaan eegno waxaa jira nin la yidhaha isxaaq ibnu ibraahim ibnu yaziid kolley waana ninka aan leeyahan ku fasirayo waa sheekh bukhaari isxaaq ibnu yaziid ibnu ibraahim ibnu yaziid baa la yidhaha waayo nin kaleo isxaaq ibnu yaziid la yidhaha bukhaari asalahaan wax kaga wariyeyba ama sanadkiisa xagga dambe kagaba jira ma jiro ee waa isxaaq ibnu ibraahim ibnu yaziid marka arrinku wuxuu ahaa bal mete waa khalal yar baa jira sanadkee inay meesha timaado khadaab iyo isxaaq ibnu ibraahim ibnu yaziid buu ka wada warinayaa bukhaari eeg taasuu ka wada warinayaa xadiidkii labadoodna waxay ka wada warinayaan ismaaciil ibnu cayaash bay ka warinayaan sanadkaas wey saas bay tahay san uu kuma saxan yahay ee dee waxay ahaan lahayd halka hore xadaanaa khadaab wa isxaaq ibnu yaziid qaala xadaanaa ismaaciilu waxaan soo noqday inay meesha kaba wada baxaan kuma sugna abu ibnu maaje iyo axmed iyo qolooyinkii wariye kuma sugna haddii kol kol markay ixaalaynayaan dee san dee muslim iyo bukhaariba waa sameeyaane aan idhaahno sanadkii hore horta dhameeyo mid dambuu kuba soo laabmay oo uu idhaha xadaanaa khadaab xadaanaa ismaaciil can haabit xa oo kale ay meesha timaado amaya noqone oo ay halkan u soo gasho xadaanaa isxaaq ibnu yaziid dee waxay ahaan lahayd meeshay ku kulmayeen inuu ku joogsadee bal waxaan leeyahay horta warinayn kolley waxbaa igu yar dhimanin duruqda guud ahaan tatabuceedii laakiin kolley arrinku waa taase ismaaciilku waa mid keliya uun saabitna waa mid keliya isxaaqadna waa isxaaq ibnu ibraahim ibnu yaziid labadoodan khadaab iyo isxaaqna xadiidka way wada warinayaan xadaana ismaaciil bay ka wada warinayaan marka haddaan soo kooban soo aan idhaaho waa siay kuba saxnaan lahayd waa iyadoo la yidhaaho xadaanaa khadaabu وإسحاq بن يزيد waayo awogii baa loo tiriyo waa loo tiriya waana isحاq بن ibrahim يزيd qaala waxay labadaasi yidhaaheen xadaثanaa ismaaعiiل qaala xadaثanaa haaبit عan الqasim marka waxaan meesha ka saaraya un taa hore oo xadaثanaa ismaaعiil can haaبit بn cajlan baan kaba saaraya waa mid keliya oon idhaaho xadaثanaa khadaab وإسحاaq بن يزيda qaala khadaab iyo isحaaq waxay yidhaaheen xadaثanaa ismaaعiiل qala xadaثna haaبit can الqasim can abi umamata can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm bal waasaan leeyahay weeye taas walow dee kolley xalay waktigayga o dhan ay qaatay umuurahan rog iyo kutubtaa kale muraajacadeed arrintan aan nii sheegaya qaasimkana qaasim ibn cabdiraxmaan baa la yidhaha dimashqi waa raggan oo dham waa reer wada shaam horta dhammaantoodba khadaab laga bilaabo ilaa saxaabiga waa reer wada shaam qasim ibn cabdiraxmaan dimashqi saaxibu abi umaamana kitaabkaynu hore ugu soo maray waa nin abu umaame laazimay buu ahaa abu umaamat albaahilina weeye suday ibnu cajlaan wuxuu yidhi haddaba can inabiyi sala allahu calayh wasalam yaquulu allahu ilaahay wuxuu ku qowlayaa oo uu yidhi ya bna aadama ina aadamow idaa akhadtu haddaan qaado oon kaa qaado kaliimatayka labadaada waa halkii xabiibatayhidii waa labadaada inoodee fiicfiicanoo kalimatu shaksi iyo kalimu shaksi maa yakrumu calayhi weeye waa waxaa isaga ku weyn ee aada iyo aada qiimaha badan agtiisa kuba leh kariimna waa laga cabiraa kariimana waa laga cabiraa oo dee bal dad ha noqdo wax kale haba noqdo ee waa wax laga cabiro haddaba labadaada indhood agtaada aada iyo aada uguba mudan haddii aan kaa qaado fa sabarta aada sabirtid cinda sadmati sida xadiidkii anase inama sabru cinda sadmati اluulaa uu rasuulka ilaahay haweenaydii qabriga ka ag ooyeysay uu kuba yidhi maaha mar dambe ood iska ilowdo wakti ku ilowsiiyey ee marka ugu horreeya arrintani kugu timi aada sabirtid oo wax tasabta aada ajrigaagiina tirsatid oo dee ilaahay agtii lam arda laka kumar kaama ra ma raalli noqonayo laka adiga kaagama raalli noqonayo sawaaban sawaab duuna aljannati waa axaadiisaa horun buu inoola macnayey haddii adigu markaa ay waxani kugu yimaadaan aada sabirtood ixtisaab la timaadid ajri aan janno ahayn oon anigu raalli kaaga noqonaya ma jirto bacnaa hawaabkaagu januu noqonaya maha wax ka sokeeya dembigaagii baa la dhaafayaa lama odhanayo darajaa laguu kordhiye hawaab ka yar janno oo iyada aan kaaga raalli noqonaya ma ad helaysaa ma jirto janna ciwadkaagii noqon waana macaanihii axaadiisii horeynu soo wada marnay kolley wax keliya inoo wada tilmaamayaan kitaabkan ahanayana waxaa kuma sugan xadiidka bukhaari inuu dib ku wariyay dee ma jirto taasi bukhaari shaqo kuma laha xadiidkan marka leega saxiixa ma garan karo inuu fadlulahi samed dhace waa cibaarada aniga halkan iguma sugan baabun ayna yaqcud lcaa'idu kii isagu ruux soo booqanayey halkuu fadhiisanaya macnaa marka timaadeed ruuxii soo booqato halkeed fadhiisanaysaa xadaثna markaa oo halkee dee habon wey xadaثna أحmed بن عيسى qال xadaثna cabdاللahi بن وهبi qaل أخbaranii cمr عan cabdالرabi بن سacيidi cabdالlahi بن وهbi waan soo sheegay hadduu cmrin iطlaaqo cmr بن الxاriث imaamkii weeye cmr بن الxاriث فaqيha la odhanayey cabdالlahi بن وهbi hadduu cmr la ydhaha iطlaaqo can cabdالرabi بن سacيid waa yaحya بن سacيid الأnصاrي walaalkii oo isaguna la dabقa qaal wuxuu uhi xadaثnii المinhal بن cmri oo waxa weeye mnhal عن عبد الله بن الحاrث عن بن عabاس qاaل كان النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi wuxuu ahaa إdaa caada المريضa markuu ruux xanuunsanayo soo booqdo jalasa cinda ra'si madaxiisa agtiisa halkaa madaxiisa agtiisuu fadhiisan jiray waa halkii makaag ayna yaqcud الcayd ثuma qaala wuxuu odhanayay سبca miraarin toddoba goor أsأل الله العaظيiمa رب الcرش العaظيiم أن يشفيka intaasuu toddoba goor ku celinayay ilaahay weynaa ayaa waxaan weydiisanaya carshiga weyn rabbigiisa ahaa inuu ku bogsiiyo caafimaad ku siiyo fain kaana fii ajalihi shaksiga caynkaasi ajalshiisa hadduu ku sugan yahay taakhiirun oo weli aanu gaadhin waktigii dee ajashiisii aanay iman cufiya min wajaci ilaahay uu ka shaafiyaa ama uu ka bogsiinayo wajaciisa xadiid kale wuxuu inoogu yimi bacdu asxaabi sunan ay wariyeen ruuxa ruux xanuunsanaya soo booqda eeg ruux xanuunsanayuu soo booqda kan rasuulka ilaahay baa la iman jiru ah laakiin xadiidkaasi muxuu ahaa ruux xanuunsanaya ruuxa soo booqda oon ajashiisii iman waa sia kanun lam yaxdur ajaluh oo yidhaahaa toddoba goor asal allah alcadiim raba alcarshi alcadiim an yashfiyak ilaahay uu bogsiiya eeg ruuxa ruux xanuunsanaya soo booqda een weli ajashiis iman iyada ajasha hadday timaadee wax celinayaan maba jirtaan ee saa toddoba goorku idhaah ilaahay uu caafiya rasuulka ilahina waa suu odhan jira xadaثna muسى qaal xadaثna رabيع بن cabdالlahi qaala dahabtu maca اlxasani rabiic bn cabdالlahi bn khudاaf waa nin adugu kolley atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweyneed kamida kitaabkeenu keliya kuba sugan aladab اlmfrad ayaa wuxuu uhi dahabtu waxaan tegey maca اlxasani xasan maciisa ilaa qataadata qataada xasan albasri baan raacay waxaan u raacay mey waa qataadatu bnu dicaama waa asxaabtiisii buu qataada ka mid yahay xasanna waa sheekhiisii qataadaa xanuunsanayey markaa sheekhiisii xasan albasri baa soo booqday ninkanna wuu soo raacay nacuudu faqacada cinda raasi waa baabkiinu waa rasuulka ilaahay dee asarkana ayuu hayay rasuulka ilaahay halkuu kaba fadhiisanayay halkaa madaxiisii agtiisii buu fadhiistay fasa'alahu waxbuu weydiiyey oo u warsaday weeye sa'alahu oo u warsaday uma dacaa lahu uu duceeyey oo qaala wuxuu idhi allahuma shfi qalbahu ilaahu qalbigiisa caafimaadi ama bogsiin washfi saqamahu xanuunkiisana ilaahay ou ka bogsiiyo oo ka kaxee xanuunkiisan taas buu yidhi allahuma shfi qalba washfi saqamahu bal rasuulka ilaahay mee waa xasan albasri waa ahar maqduuca weeye laakiin dee rasuulka ilaahayba waa kaa u ducaynayey wuxuu kaga dayanaya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ruuxa mariidka intuu xaggiisii madaxiisii fadhiistay qataada ayuu sana uguba duceeyey bal dee ducata ugu mudana xadiidkaasba weeyaanoo as'al allaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyak oo waa kan rasuulka ilaahay toddoba goor buu la imanayey waa cadadku kolley waa maqsuud weeye toddoba gooroo lala yimaado haddii aan ruuxa ajashiisu imana caafimaad baa loo rajaynayaa haddii rasuulka ilaahay ficilkiisii tani ay ahaydna qowlkiisuna waa inooguba yimi si aan sheegayo ruux ruux xanuunsanaya soo booqdoo toddoba goor yidhaahaa agtiisa kaba yidhaaha ducadan yidhaahaa dee markaa haddii aan ajashiisu iman ilaahay waa bogsiiyaa rasuulka ilaahay baa yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaa kolley waa arrin ay tahay in loo baraarugo laba ilaaliyo markaa ruux xanuunsanaya lasoo booqdo laba yidhaaho taasba weeye dee horena waxaynu usoo aragnay sacd ibnu abi waqaas markii uu soo booqday oo kale rasuulka ilaahay isagoon ducadan dheer ba aqriyin allahuma shfi sacdan buu yidhi oo haddii dee san imaka xasanulbasri yeelay waa si rasuulka ilaahayba sacad markii uu ducaynaye in kooban uu ku ducayso yidhaha ilaahow shaafi ilaahow bogsii taasuu yidhaahana ciyaadadii iyo ducadiiba way xasilaysaaye laakiin ducadan baa khaasiyadaa le baan leenahay toddoba gooroo la yidhma kol haddaan ruuxa jashiisii iman bal waxaa la rajaynayaa inuu ruuxu taas kaba caafimaado baabu maa yacmalu rajulu fii beyti kolley waa xadiisyaan walaa dhowr oo israacaya oo isla baabe markaa inoogu joogo allah subxaana watacala aclam aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk allahuma zidna walaa